aniga saacadaha markay ku beegneed shantii duhurnimo ayay isoo gaartay oo ciidamadii meesha joogay iyo degaankii isoo waceen dhibaatadaasaa taagantay dhooyinkoodii waxooda waa xirteen wayna socdaana laigu wargeliyey marka aada iyo aadaan aga xumaaday annagoon koonfur galbeed ah oo amnigii wasiirkii amnigan waxba loo sheegin madax ku-samihii madaxweynaha u joogaan waxba loo sheegin qolihii amniga qaabilsanaa waxba loo sheegin dawladdu federaalka xataa na soo wargelinin laleeyahay waa laga guuray meeshii aagii marka waa ayaan daro oo soomaaliya oo idil kolleyba dhibaato ku habsatay ayna dhihna nagala bedelo ama ha waan igu sunaynaa imaada ayagoona dhihna iska dhaqaaqaan aada iyo aadaan kolleyba taas aga xumaana marka adinka xogta aad ka helaysaan meesha maxay tahay xaggee aadeen goormayse ka baxeen wallaahi hadda saacadaha aan kula hadlayo ilaa saakay alaab xirxirashay ku jireen hadda qaaraa ku dambeeyo weli ciidanaa ku dambeeyo degan meesha way wada bixeen hadda kulley afka kuma adkayn karo laakiin way u xirxiran tahay waxooda waxay ku sugan yihiin in ay dhaqaaqaan maqribnimada inay dhaqaaqaan ama inay dhaqaaqaan beri subixi waa safar nimankaas waa xirxirteen teendooyinkoodii waxooda waa xirxirteen baabuurtooda gaashaamo way isdaba taallaa marka waa safar waana meelay ku jeedaan kulley waxay noqon doontaa saldhigooda wuxuu ku yaalaa baladogle baladoogley noqon doontaa meeshay ku aruuri doonaan hadduu ilaaha idmo qaar ka mid a ciidamada soomaalida ee la jooga waxay noo sheegeen in ay magaalada banaankeeda isku heeraarinayaan oo xeelad dagaal ay tahay marka ma dhici kartaa in ay taasi jirto ma suurtagal suurtagal ma aha suurtagal ma aha aniga si hoose iyo si koraba deegaanka si fiican aan u aqaan inta joogto deegaanka iyo afayeenka iyo kulli waxay joogaan waa wala hadalnay nimankaas waa safar nimankaas waa safar waxay safar u yihiin waa xeelad kolleyba ayaga ku timid ama dhibaato ayaga ku timid laakiin way safri karaan ciidanna meesha waa ka baxaan laakiin waxaan sharciga u naqaan xagga ciidanka anagoo kalleeya khibradeeda leh in uu aaga laisku bedelo way dhici kartaa laakiin in laska baxa deegaan dan la degan yahay ummadii ay degan tahay ciidamo ay degan yihiin in laska dhaqaaqo xoogaa taas baa aada iyo aad xun nahay laakiin waa laga bixi karaa aag ciidan waa laga bedelaa waana ka tagaan laakiin ayadoona dawladda federaalka ogeen koonfur galbeedna ogeen in ay qalabkooda xirxirtaan baxaan aada iyo aada aga xunna ma laga yaaba inay heleen xogo sirdoon oo ah in weerar uu kusoo wajahan yahay oo ay kasii diyaar garoobayaan wallaahi horta wax walba waxaa muhiim ah xeelada xeelada xeelada xeelada xeelada waxay ku xiran tahay qaabka aad u degan tahay meesha inaad ciidan gurmud wacato waa soo maaha laakiin ma aha inaad alabtaad xirxirato dhaqaaqda xeelad farsamo ma aha xeelad farsamo ma aha marka waa arrin ah in ay geedi yihiin ayna ka baxayaan aagaas taasaan anaga kolleyba caddayn karnaa warbixinteedana aan haynaa sida xaqiiqda ah bal sawir naga sii deegaanka muhiimad intee la-eguu u leeyahay dagaalka lagula jiro al-shabaab wallaahi horta xaqiiqda markaan kuu sheego inta u dhexayso beledoogle iyo leego yaqbirweyne labaatan iyo dhowr kilomitr ay u jirtaa leego walaweyne waxay u jirtaa labaatan iyo shan labaatan iyo shan kilomitr marka waa meel aada baaxadeeda u leh leego iyo yaqbirweyne inta udhaxayso waxaa kolleyba dawlad dawladda kuma sugna waxay ku sugan yihiin dawladda beledoogle marka laga soo dhaqaaqaan afartan iyo dhowr kilomitr kadib leegay ku sugan yihiin waa meeshii keliya istaraatiijiyaga ah weligeedna ahayd berisamaadkii ay aada iyo aad ay u tahay meel dawladda aada iyo aada u anfacayso kala wareega waaye hadeertaan baydhabo baabuurtii kasoo baxdo kolonyada waxay timaadaa leego leegay ka qaadataa baladoglo raashinkii kasoo baxa waxaa la keenaa leego leego waa saldhiga ugu weyn ee dawladda federaalka iyo koonfur galbeed marka waa ayaan daro ayadoon laisku sheegin in laga baxa taas waa ayaan daro oo aada iyo aadna dhibaato nooga ah dhibaato aada iyo aada noogu weyn waayo marka inta udhexayso wallaweyn iyo burakaba inta udhexayso dawladda hal qof kama joogo wax la qaadan kara ma aha taas marka waxaan codsanaynaa ciidamada qalabka sida iyo ciidamada militariga khaasatan in arrintaas saldhiga baladooga ku yaalo arrintaas inuu ka foo jignaado